إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سفيه وخليله وخاصه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد وحديثك كني سغالي كني سغالي صدر باب الجنايات كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي dadka imaamka muslimiinta ku baxa sida loola dhaqmayo ayaynu kusoo dhex jirnay waa arrin la xidhiidha dadka muslimiinta ah iyo siyaasadooda wanaagsan iyo inaanay u baahnayn in meel laga dhaco وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم waxa uu leeyahay cabdillaahi bnu cumar hal tadri nebigaa wuxuu yihi hal tadri ma garanaysaa yabna ummi cabdin ina ummu cabdiyow islaanta ummu cabdin la idhaahdo inankii ay dhashayow cabdullaahi bnu mascuud ayaa la odhan jiray ibna ummi cabdi ummu cabdi islaanta la idhaha inankay u hooyahay waa nooc nisbo ah oo hooyadii loo nisbeeyey saasaa loogu tirin jiray sidau si uu cabaadalada kale cabdilaahiyada kale si uga soocmo cabdillaahi bnu cumar cabdillaahi bnu camr bn caas cabdullaahi bnu zubayr cabdillaahi bnu cabbaas cabaadaladaa si uu gaar uga noqdo mid waliba wax gaar u lahaa markaa ibnu ummi cabdi ow ma garanaysaa buu nebigu ku yidhi kayfa xukmu ullah ilaahay xukunkiisu siduu noqonaya fii man qof uu xukumay bagaa xadgudbay oo min haadihi lumma ummaddan ka mid a ummaddan qofka ka mid ee baaqi noqda ee madaxweynaha muslimiinta ku baxa u jabhadeeya ee cidlo u gala si uu uga tuuro xukunka kaa go-aanka ilaahay uu ka gaadhay moogta qaala cabdillaahi wuxuu uhi allahu warasuuluhu aclam ilaahayo rasuulkiisaa garanaya qaala markaa nebigu waxau ihi laa yujhazu jariixuha kooxda noocaasa la iskaba raacin maayo kooda dhaawacma laa yujhaz la tabaabushayn maayo loo dhammayn maayo ama la iskaba raacin maayo jariixuha qofka fallaagadaa ka mida la qabto ee dhaawaca walaa yuqtalu la dili maayo asiiruhaa ka la qabto yaanu dhaawacminba ee isaga oo nool la qabto kow lagaga siin maayo walaa yutlabu haaribuha firqadda ama kooxda buqaada ah kooda baxsada waxba la raacdayn maayo la daba carari maayo walaa yuqsamu fay-uha fay-oodana la qaybsan maayo fay-a waxaa looga jeedaa xoolaha dadkaa laga soo qabto madaxweynaha muslimiinta ku baxay imaamka muslimiinta dadka ku khuruujay calayhi ee ka hor yimi marka dagaal lagu qaado oo xoolaha laga qabto faygii gaaladoo kale loo arki maayo la qaybsan maayo intay hagaagayaan meel baa loogu hayn xoolahooda rawaahu اlbazaaru wاlxaakim wasaxaxahu اlxaakim xaakim baa xadiidka صaxiix ka dhigayoo fawahimaa wuu ismoodsiiyey ee صaxiix ma aha waxaa lagu tilmaami jiray ana xaakima ana alxaakim kana mutasaahila fi takrij fii takhriij اlxadiid xadiidka markaa inuu hufo ragga yar muu ku fudaydsan jiray buu ahaa lianna fii isnaadihi kawhara bna xakiim wa huwa matruuk ninkaa la yidhaha kawthar ibnu xakiim baa sanadka dhex fadhiya oo isaguna waa matruuk buu yidhi imaamulbukhaari oo la yaqaano in uu ahaa nin ku naxariis badan macnaha ereyada odhaahdooda macnaha hadalladiisu may qallafsanayn imaamulbukhaari fii cilmi takhriij hadduu laakiin qofkaa yidhaahdo matruuk waxa looga jeedaa nin laga tegay weeye laga dhaqaajiyey oo aan xadiidkiisa la daliishanayn imaamu lbukhaari raximahu llah waxa uu lahaa waxaan rajaynayaa inaanu qofaan xantay ilaahay qiyaamaha ii qabsanin waayo isagoo cilmu takhriij ku dhex jiray haddana ereyada uu isticmaali jirayda ahaa ereyo degan oo kabaab iyo wadaac iyo waxaa muu odhan jirin si kale u dhigi jiray matruuk hadduu yihi waa ninkaa lama daliishado ay ka dhiganta وصxaxahu عan عaliyi min طرqi naxwahu mawquufa waxa uu ka dhigay صaxiix ayuu ka dhigay bazaar waa koog isaga oo cali laga warinayo طariiqo tan oo kale ah oo mawquufa mawquuf waxa weeye hadal cali uu lahaa inuu hadal cali hadal cali yahay oo hadal rasuul aanu ahayn ayaa bazaar uu صaxiix ka dhigay akrajahu ibnu abi shaybata walxaakim mawquufkaa raggaasoo dhamme ay soo saareen buu saxiix ku yahay aharkani ahar baa la yidhaahdaa markaa iyo qowlu saxaabi iyo mawquuf laakiin xadiid laguma tilmaamo xadiid iyo khabar kolkaa lama odhanayo iyo mawsuul iyo mutasil iyo kuwa lama odhanayo mawquuf baa la marka inuu hadal cali yahay waa sax hadal nebi inuu yahayna waa qalad marka cali baa laga soo warinaya cabdillaahi bn mascuud buu la hadloo wuxuu yihi waar dee ummaddeennan go-aanka ilaahay uu ka gaadhay waxa weeye firqadda laga xoog bata ee buqaadda la yidhaahdo in loo turayo oon sidii gaalka loola dhaqmayn jabhadda iyadaa ee madaxweynaha muslimiinka u jabhadeeyey daawicooda la dili maayo waa la daaweyn ka la qabto waa la xidhi uun ka fakadaa firdhay oo ka bax colkiiya waa la iska dayn xoolaha laga qabto meel baa loo dhigi waka sidoo kale waxa ah dagaalada fitnada ah ee dadka muslimiinta dhex mara ama qabaa'ilku ay dagaalamaan iyana waa noocaas oo kale ama qofkii muslimka ahaa ee kusoo weeraray ee doonaya inuu adiga iyo ehelkaaga iyo ummadda waxye ummadaada waxyeeleeyo saasoo kale wey qofku kol hadduu waxyeeladiisii iyo sharkiisii joogsaday oo ama la dhaawacay ama la qabtay ama uu firdhaday waa la iska dayn waa la iska dayn doonaa xoolaha laga qaadana dee waa in la isu celiyo qabaa'ilku inay xalaashadaan maaha markay dagaalamaan dhaawacana in la dilo maaha maxaanku idhaahdaa sidoo kale xoolaha la qabtay hub iyo alaab iyo xoolo noolba marka wax istaagaana la heshiiyo waa in la isu celiyo imaamkii muslimiinta kuwii ku baxay baa noocaasa fitnada dadkan ka dhex dhacdayna waa noocaas oo kale leanna qofkii waa qof dee muslimee gaal maaha muhimmadduna waxay ahayd oberationka uu bilaabay ama dhaqdhaqaaqan uu samaynayo in laga hakiyo waynu horeynu usoo tilmaanay buqaadi maxay yihiin waa dadka miisaankee leh horeynu usoo tilmaanay waa jamaacad xoog badan oo ilaa haddee wax yaryiin burcadun baa loo tixgelin marka halkan sheekhu sababta uu u keenay waxa weeye in uu tilmaamo sida loola dhaqmayo dadkaa buqaada la idhaahdo ee ilaahay uhi la dagaalama faqaatilu alatii tabqi xataa tafii'a ilaa amri illaah la dagaalamada macnaheedu jirid gooya ma ahee waa in hawsha ay u kaceen laga naafeeyo laga hakiyo wa in iqtatala daa'ifataani lilmacsiyati aw dalaba ri'aasatin fahumaa daalimataani tadmanu kullu minhumaa maa atlafat cala alkhraa hadday laba qolo fitna dhex marto iyagu wixii ay kala dilaan iyo wixii ay kala qaataan waa isu magdhabi buul faawjabu damaana calaa majmuuci daa'ifa wain lam yuclam caynu lmutlif laba qabiilo hadday dagaalamaan wixii ay isu geysteen ee aynu inagu nidhaahno daad kaana ha qaado kaana daad ha qaado mise dabayl buu ahaa ewel markay odayaashu koofiyadda u gashadaan halkaa ayuu sheekhu ka warramayaa wuxuu ihi dee imaam iyo buqaad maahee waa laba ummadood oo dagaalamay sida qabaa'ilkii iyo dee kooxaha iyo guruubada iyo waxaas iyagu qolo waliba wixii ay dhib iyo geysteen laba dhinac ahaanbaa loo magdhabi doonaa kuwaasina intaasay dileen intaasoo xoolaana way qaateen intaana way kharibeen waa loo xisaabin kuwan kalena waa loo xisaabin وعن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي قال واقيا مغليوري من أتاكم وارقفك إذ صويرره وأمركم جميع iyadoo arrinkiinu uu midhaysan yahay oo qof qura oo madaxweyne idiin ah ku midhaysan tihiin hadday qaar idinka dhex toosaanay dagaal idinku qaadaan idiin jabhadeeye qofkaasoo yuriidu doonaya an yufariqa jamaacatakum inuu ururkiina kala geeyo oo idin qaybiyo faqtuluuhu kaa iska dila akhrajahu muslim sidaasuu maaragtay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa ku yidhi riwaayinka qaarkood waxay ahaayeen yuriidu an yashuqa casaak ushiina midaysan inuu kala dilaaciyuu doonayaa riwaayo kale waxay ahayd oo muslim leeyahay fadribuu bisayfi kaa'inan man kaana cidduu doonaya haadee seefun indhaha u geliya leannahu laba shar ama laba dhibaato ka yar baa la eegaya in isaga la dilaa ka room ummadda faraha badan ee muslimka ah ee midaysan ee uu kala geynayo arrintaa iyo waktiga ay taagan tahayna iyo imaamka muslimiinta iyo qiyaasta uu yeelanayana xalayaynu wax ka soo ishaaray waxaa markaa axaadiidtani ay muujinayaan calaa wujuubi samci waaacati liwaliyi amri lmuslimiin maamulka muslimiinta taladiisa in la qaadanayo in lagu baxaanaynay xaraamta waxaa u daliila xadiidkan waxaa u daliila qowl اllahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu aطiicu اllaha waaطiicu الrasuula wauli اlamri minkum man kariha min amiirihi shaya falyasbir xadiidkii bukhaari iyo muslimin xadiid ibna cabaas nebigu wuxuu yihi ka u talinaya madaxweynaha ah qofka wax ku garan waaya ha isaga sabro fainahu man kharaja can sulطaani shibra maata maytatan jaahiliya wuxuu dhimanayaa dhimasho jaahiliya sidaa daraaddeed ba asxaabtu madaxdii muslimiinta ee waktigaa reer bani umaye xukumayay soo gaadheen waxa ay way u sabri jireen iyagoo salaada iska kharibaya o khamriga cabaya oo dadka laynaya way isaga sabri jireen oo intay goonidooda u tukadaan ayay haddana iskala tukan jireen marka kolka la yidhaahdo waa sideena waxay odhan jireen ina alkhilaafa kulluhu shar waxaa khilaafka la yidhaahdaa khayr lahayn ee dadku un balyayna eeganina qaarna soo bidhaasanine aan iska ag soconoon xadiidkii abi hurayra waxau ahaa saxiixu muslim calayka bisamci waaaca qofka muslimka ah waa inaad maamulka maqashaad adeecdo fii cusrika waa yusrik markaad nafiska tahay iyo marka arrinku kugu adagi wa manshatika waa makrahi markaad faraxsanta iyo markaad yar diiqadaysanta wa aharatin calayk iyo marka uu waxaagaba cid kala siiyo xadiid kaleo muslim uu warinayo ibnu cumar nebiga ka soo maqlay wuxuu nebigu yidhi oo saxiixa man khalaca yaddan min daacatin qofka gacantiisa ka siiba daacadii laqiya allaha yowma alqiyaamati walaa xujata lahu ilaahay buu la kulmayaa maalinta qiyaamaha isagoo aan daliil haysan waman maata walaysa fii cunuqihi baycatun maata maytatan jaahiliya qofka dhinta isaga oo aan cid hoos joogin maamulkii muslimiinta ah oo ka dhex baxay isagoon islaam hagaagsan ahayn buu dhimanayaa maytatan jaahiliya diin islaamoo hagaagsan isagoon haysan marka qofkii dadkii raciyadda ahaa sidaasaa nusuusta ula hadlaysa dadkii mas-uuliyiinta iyo madaxda ahaana dee iyagana nusuustan mid ka fara badan baa la hadlaysa oo tilmaamaysa inuu qofkaasi malcuun noqonayo maalinta qiyaamahana aanu ilaahay naxariis ka helaynin haddii uu ka dhinto ummaddiisii isagoo dulmiyey oo daalima isagoo daalima asxaabta nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay markii uu maaragtay uga warramay waxyaabaha la xidhiidha qofkan iyo gafafkiisa macnaha madax badan baa iman doonta oo kolkaasaa ay dulmi badan samayn doonaan maxaanu samaynaa nebi allow miyaanaan la dagaalamayn isaga samra buuhi intay salaada idiin oogayaan riwaayo kale waxaa isaga samra ilaa in gaalnimo cad ku aragtaan mooyaane oo diintii ilaahay uu meel kaga dhaco ama manaahijtii gaalada uu qaato ama wixii dadka uu mas-uul uga ahaaba uu burburiyo shuruudaha isaga laftiisa ku xidhan mar walba laakiin dar'u lmafaasidi awlaa min jalbi lmasaalix qaacidadaasina way jirtaayo haddii dadka la isleeyaa uga reeya oo kan dhibkiisa ka dulqaada oo wax soo kordhiya dee waa inaan laga darayn waa inaan laga darayn laakiin haddii arrintu muuqato in laga darayo oon waxbaba jirayn ku xisaabtankeeday leedahay laba mafsado weeye mafsadada dhibka uu ku hayo dadka iyo waxa la isu qiyaasaya marka lagu hilaaciyo lala dagaalamo dhibka isaguna ka dhalanaya yurtakabu biaxad biakhafi lmafsadatayn biijtinaabi akbarihima labada dhibaato tayar baa la iska xamili iyadoo la iska daynayo laga durkayo dhibaatada weyn taas oo dhan baa fiqa almuwaasana waxbaa la isu miisaami doonaa marka nusuustani waxay ka warramaysaa nusuustii la hadlaysay dadka shacbigaa u bustaynaysay in uu qofkani dee qofka mas-uulka adeeca si kala dambaynay u timaado mar waloo dadka muslimiinta ay gudahooda ay iska laayaan waxaa iska macruufa cadowga laftiisuna kugu cadhaysan inuu soo garab galo u yidhaahdo kii ku dilaam aniguna dee kuu xoojinbe aad ka aarsatid ama aada meesha ka tuurtide warbalinakeen dee waaya ina mari dabadna iyagii oo qaybi cadowga la socoto uun la iskarbaasho saa lagu socdo markaa wax badan baa la ilaalinaya sidoo kale ma aha dadka mas-uuliyiintahay in iyagoo nusuustan ka faa'iidaysanaya ay idhaahdaan wallaahi diinta ilaahay dadka waabay inoo xuurtaysae kol hadday sidan adag ula hadasho dee aan bukaasno oo marka lala hadlana ay la soo boodaan un adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum waar dee ululamarka adeecadaa la yidhi xajista uun hadday taa yidhaahdaanna dee arrin laga yeelayo la noqon noqon maysa xisaabtankaa la ogol yahay qofkii in lala xisaabtamo in xaqa uu khilaafayo aan loo ogolaanin diinta ilaahay uu ka tegayo aan loo ogolaanin xoolaha muslimiinta uu cunayo aan loo ogolaanin shaqooyinka istiqlaalka uu ku samaynayo danihiisa gaarka uu ka faa'idaysanayo aan loo ogolaanin waayo qofku sideedaba ama ilaahay buu ka cabsadaa ama aadabuu ka cabsadaa ka ilaahay ka cabsan waayo hadduu aadamahana ka cabsan waayo dee xaguu arrinkiisu maraya de waa shaydaan qooqay ayuu markaa noqonaya lidaalik ba asxaabtu wax kala daayo cumar ibnu khadaab radia allahu canhu dee isagoo mimbarka ka khudbadaynaya ayuu uhi war hala yaeeco hala yadeeco alla kala tala alla kala tala qaato arrinka hala fuliyo hogaaminta iyo doorkeeda sida macnaha laga tala qaadanayo ka hadla dee waa kiina yidhi kaa tala qaadan mayno labadaa go aad gashan tahay jeeroo aada sheegto meesha aad ka keento ilaa waxaynu isku ogeyn qaniimadii aynu qaybsanay ninba go-buu helay adigiina maanta dee mimbarkiibaad soo fushay adigoo laba waaweyn ku taagan bal labadan ka sheekay xaggay ka yimaadeen waa sax buuri waa gar buuri hay adeecin ilaa aan ka jawaabo cabdillaahi ibnu cumarow istaag buuri war go-agii ma isiisa haa war adayga anigaa kaygii ku caawiyey wuu yar dheeraaday oo midkii qulahabaa ku fillaan waayo si uu ballabada isugu biiriyo ayaan kaygii ku caawiyey imikaanu kaa tala qaadanaynaa waxaad noo sheegaysa noo sheeg goobaa la isku haystaa xoola ummadeed oo dhan in la iska fujisto oo dabeetana la idhaahdo waa ulil amri minkum waa arrimaha u baahan in runtii hoos la eego sidoo kale asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim inkasta oo ay ka tala qaadanayeen oo khilaafka ay iska diidanaayeen haddana kelmadda jihaadka ah ee qofka mas-uulka ummadda muslimiinta u ahaa way ku odhanayeen way ku odhanayeen mucaawiye radia allahu canhu oo dee asxaabi jaliila ahaa ee mujaahida waxyiga nebiga ka qori jiray markii uu madaxda muslimiinta ahaa wuxuu isku dayay inankiisii yaziid inuu bayco usii qaado isagoo nool macnaa isagiioo nool ayaa wuxuu leeyahay waryaalehe markaan dhinto inankaygana madaxweyne idin ahe heshiiska keena gacanta baycada usii qaadaya asxaabta in fara badan oo ka midabaa diiday ibnu cumar baa wuxuu lahaa waar dee kaa yeeli mayno inaad adigoo nool nin meeshan jooga aada bayco usii qaada kaa yeelmayno maxaad u yeeli weyday buuhi saw kii abuubakarba cumar inoo khaliifay abubakar isagoon inaga dhimanin ayuu uhi cumar baa hogaamiye idiin noqonaya dee aniguna yaziid baa mu ayaa hogaamiye idiin noqonaya baan idin idhiye maxaad dee leedahay waxaan leeyahay buu idhi dee cumar abubakar miyuu dhalay cumar dee abubakar muu dhalayna xul uu ahaa daraaddeed iyo isagoo ku xigay xagga fadliga iyo miisaanka oo nebiguba sii cayimay sii macnaa sii tilmaamay daraaddeed ayaa uu ku magacaabay adigu waxaad yeeshaa inaan kaagan hala soo boodine ummaddan islaamka nin kaloo miisaanle bal beecada u qaad inaanu diidno nin kaloo madax dadkan muslimiinta acyaantii asxaabtii asaabiquuna alawaluun ajillada ahaa ansaar iyo muhaajiriinba siiba muhaajiriinta dee mid kale magaca ugu inaanu inankaaga laakiin naga jooji sidaa iyadoo muranku u taagan yahay baa uu ka tegay waxaynu uga jeednaa in aan laga faa'iidaysanin uun nusuustan maaragtay ee nusuustu sidan si ka badan bay ula hadlaysaa madaxa si ka badan ayay ula hadlayaan waktiga awood loo helona dee baab alkhalaaf aw alkhilaafa ayaad akriyaysaa oo caslintiisa waxyaaba lagu casilo oo meesha laga saaro ayaa jira madaxweynaha muslimiinta oo dee fiqa alislaami baab gaara laga hadlo laakiin iminka mawduucan wuxuu u keenay uun goormaa qofka muslimkaa la dili karaa waxaa la dili karaa aynu soo aragnay markuu cid dilo waxaa la dili karaa marka uu zaari lmuxsan noqdo ee xaas hore isagoo soo maray uu sinaysto waxaa la dili karaa marka uu diintiisa ka baxo waxaa la dili karaa marka uu buqaadan ka mid noqdo waxaa la dili karaa sida kuwa soo socda waay marka sidaasay tahay nusuusta wuxuunaynu uga jeednaa in la isla akriyo nusuusta in la isla akriyo qaybta la hadlaysa shacbiga iyo qaybta la hadlaysa madaxda oo aan la soo daliishanin uun iyadoo madaxda laga baqayo inta dee madaxda inta shacbiga la hadlaysa un oo intii madaxda la hadlaysa in aan halkaa la iska dhigin ilaa way kala kacaysaa markaas isqaban mayse aayaadka la yidhaahdo aayaat alxukmi waasiyaasa fii suurati nisa ilahay wuxu uhi ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ina allaha nicim maa yacidukum bih ilahay wuxuu idin farayaa ammaanada inaad ehelkiisa ehelkeeda gaadhsiisaan waa ammaanada xukumka ammaanada mas-uuliyadda iyo manaasibta qaybintooda ammaanada maalka intaasoo dadka uu mas-uul uga yahay iyo haybadda xukun in dadka ehelka waa la gaadhsiiyo marka dadka xukumaysaan dhexdoodana cadaalad ku kala xukuma cid walba xaqeeda in la siiya amaradaasaa ku dhacay iyaga kow dadkii shacbiga ahaana dee ilaahay waa kan yidhi aayadda kusii xigta adiicu llaha waadiicu rasuula wa uli lmri minkum ulilamarka noocaasahee waajibkooda saa ugarta idinkuna adeeca haddii wax la isku khilaafana dee ilaahay iyo rasuulka ha loo celiyo sharciga iyo nidaamka samaawigaabaa idiin dhexeeya inuu kan weyne khaldan yahay iyo kan kale ee madaxda looya inuu khaldan yahay baabu qitaali ljaani wa qatli lmubtad waxaa halkan lagu sheegayaa jaaniga la dagaalankiisa waa qofka waxyeello doonaya inuu geysto jaaniga waa qofku soo weeraray oo naftaada maalkaaga ehelkaaga intaa doonaya inuu waxyeello u geysto adiguna kolka hore aanad waxba u geysan eeg halka khatarkii waa halkan waxaad u geysatay ma jira isagaa daalib ahoo ku raadsanaya ku dulmiyaya laakiin haddaad habartiisii soo dishood inankoodii soo dishood geeloodii soo qaatay oo dabeetana aqalkaaga aada soo dhex fadhiisatay duuna maali iyo duuna shahiid dee noqon maysa duuna maalihi iyo duuna nafsi iyo duuna ehli dee ma ihine daalim soo baxsadaas oo xaafadiisii soo galay ta laga hadlaya waa taas weeye goormaa lala dagaalami karaa qofkii oo beri ah oon wax dhiba geysanin naf iyo maalkoona markuu ninku soo weeraro jaani baa la ydhaha saa'ilna waa la ydhaha aa qof horor ah soomaali ahaan haddaynu eegno kaa wuu ka hadlaya murtadka laftiisii diintii islaamka ka noqda in la dilayana waa sheegaya waxyaabahaasaa loo dili karaa qofka muslimka waxaa kaloo loo dili karaa bay culimadu leeyihiin fiqa alislaami tacsiir ahaan tacsiirtu mararka qaarkood bay gaari kartaa ilaa heer dil oo qofkii hadduu basaas noqdo maalan basaas buu noqday dawladdii islaamka sirteedii faafinaya cadowga u dhiibaya waa la kharajinaya waayo oo waxyaabaha ilaa lix shay meelahaasaa loo dili karaa qofkii muslimka ahaa mar gaalnimo mar inteeda badanna murtadkan mooyaane waxaa loo dilayaa un xeer ciqaabeed laga fulinayo can cabdillaahi bni camri radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yidhi man qutila duuna maalihi qofka la dilo xoolihiisa sokadooda isagoo xoolaha difaacaya fa huwa shahiidu waa shahiid wey rawaahu abu daawuud wanasaa-i watirmidi wasaxaxa taana hore aynuu soo sheegnay shahiidkaa la sheegaya duuna maalihi ah mid wax la baxsanaya maahee waa mid loogu yimi naftiisii iyo maalkiisii iyo kada oo kada oon isagoo xasaradan iyo fitnadan jirta wax luga ku lahayn dadka muslimiintii siba marka ay dagaalamayaana fitnadaasi jirtana inaad soo dhex fadhiisato un kuwa dagaalamaya qori soo cabaysataa tira aniga marka la yimaado waan isdifaacaya taasi arrin noqon mayso waayo meeshii dhimbiiluhu ka duulayeen kor haddaad gashay dee dhinacun baa lagu tirinaya inaad iskaga dhex baxdo wey inaad wixii ka dhex baxdaad gooni ka noqoto kolkaasaa dabeedna aada iscadayso inaanad ku jirin dagaalkaa fitnada aljani huwa almutacadi calaa nafsin aw darafin aw cirdin aw maalin waa qofka ku xadgudbaya naf bani aadam ama xubin inuu gooyo ama sharaf inuu meel kaga dhaco dumar iyo wixii la mida uu kufsado ama maal inuu qaato intaa kasoo weerara sutidaa loo qabanaya haddii la dilona waxba lagama wax magdhabow ma lahaa kana kan haddii la dilona waa shahiid kaa wax soo weeraray haddii la dilona waxba kama waajibayaan wa hada madhabu la'imati halaaa malik waaxmed washaafici aimadaasi sidaa nasku sheegay bay isla qabaan shahiidku waa laba qaybood oo shahiidu dunya wa shahiid laakhira shahiid adduunyo shahiid dunya walaakhira shahiid adduunya aakhiraba shahiida iyo shahiid aakhira un shahiidaho adduunyada aan loola dhaqmayn sidii shahiidka marka ka halkan lagu sheegay waa shahiid ilaahay janaynaya laakiin xaggii axkaamta waa lagu tukanayaa waa la maydhayaa waa la kafmayaa waa la aasaya iyadoo aynu ogeyn shahiidka dagaalka gaalada ku dhinta inaanu lahayn isagu salaad iyo kafantoona lana maydhaynina la aasayo waxaa naskani uu tusinayaa shareecaddeenu waxay bixisay shayga la yidhaahdo xaqu difaac qofku wuxuu xaq u leeyahy isdifaac buu xaq u leeyahy qawaaniinta kale lafdigooda gaaladu way sheegaan xaqu difaac waay difaacu saa'ili cala alnafsi walahli walcird walmaali mashruucun maa lam yakun zamana fitnatin wakhilaafin wa firqatin falyastaslim walaa yuqaatil axada hadii laakiin dad ismuslimiin oo islaynaya uu dhex taagan yahay oonuu ka dhex bixinta ha isdhiiba ilaa la dilay qaala alawsaaci farqun bayna alxaali alatii linnaasi fiiha imaam wajamaca fayuxmal alxadiidu canhu adigu wuxuu ka sii hadlayaa un burcati iyo baash intaa masaa'ilkaa yar sii tilmaamaya iyo waxyaabahaad iyo jeer jariimooyinka ka imanaya dadkan jidgooyinta ku jira iyo magaalooyinka dhexdooda kuwa ka dagaalamaya can cimraan bn xuseyn radia allahu canhu qaala qaatala yacla bnu umayata rajula saxaabiga yacla bnu umaya la odhan jiray nin buu la dagaalamay ilaa asxaabba ha ahaadeena dee bani aadam shaydaan waa ku waa ku imanayaane facadda axaduhumaa midkood baa wuxuu qaniinay saaxiba saaxiibkiisii kale u qaniinay labadii nina islaayay ayuu midi qaniinay kii kale u farta ka qaniinay lawa nin iyo itaalkii walow ilkaba ahaadeene fantazaca wuu soo dhuftay yadahu gacantiisii min famih afkiisi kii farta laga qaninay baa soo dhuftay fartii ilaa wuu xanuunsadaye fanadaca wuxuu ka soo tuuray haniyatahu ama haniyatahu ha dhooshiisi kii la qaniinay ayaa soo dhuftay fartii oo kii qaniinay ayuu dhool ka soo riday aftulaa qaday faktasama ila nabiy sala allahu calayh wasalam nabigay u tegeen qaniinaya axadukum midkiin akhaahu walaalkiisii diinta kula walaalahaa buu qaniinayaa miyaa kamaa yacaddu siduu u qaniino alfaxlu awrka qowr awrka qoodha ah laa diyata lahu mag ma laha kan dhoosha laga riday waryaa arma sidaa awrtaa la isu raabsanayaa ma sidii awrta ayaaba la la ysu raabsaday waar kan wax qaniinay dhooshiisu waa hadow ee ninkan kaleed qaniintuun magtiisii sii waa noocaa weeye xadiidku waxa uu tusinayaa goormuu qofku naftiisa iyo darafkiisa macnaha xubinkiisa iyo naftiisu goormay hadur noqdaan oo markay naftiisuna weerar tahay darafkiisuna uu weerar yahay dee iminka dhooshan soo dhacda iyada ayaa daalimad ahayd dooshani dhol daalimadabay ahayd waxay ku imanayaan intay meelaha her suuqa kusoo feertamaan mid wax feedhay oo dabeedna ilig feedhay oo fa ama waxaabuu mid kaluu feedho madaxa ka feedho oo dabeedna farii baa ku jabay kii wax feedhay ayaa fariis jabeen markaasay odhanaya noo xaq waa gacan daalimadahun gacantani gacan daalimada weyn waa taa wax qaniintoo kale ama mid buu hid ugu boodayoo kolkaasuu ku dilaaciyey madaxa isna madaxii baa jabay marka isagu isagaa isu qaba dee ka wax xidheeyey dhakadiisu daalimad bahay marka kan kale qoontiisuunbaa loo xaqi saasaa lagu wadayaa xubnahoo dhami waa noocaa xubnahoo dhami xubinkii wax lagu weeraro ee loo adeegsado sida alaabtoo kale sida aalada aalad la adeegsaday uu noqday xubinka markaa bakooradaada haddaad nin ku dhufato oo aad jebi ay kaa jabto war bakooradii hala ii magdhabo dee inaad tidhaahda ma ahaa xamra baabay ka sheegayeen beri mid yidhi rasaastii maydkan maydka aniga hay weydiinine rasaastii aan ku riday i magdhaba la wax alba dadku marka ay sii socdaan war rasaastii aan ku riday keena bu hadalka yareeyo waaya marka taan oo kale ay timaadana sharcigu wuxuu ku barayaa halkaad isku taagi lahayd xadaad isku taagi lahayd ma inanka iyagaa la duutiyaya iyo mar reer hebel baa nacawarayao nabarkoodiina doonaya ka iyagana u dhagoolaynaya iyo waxaasi ma jiro waxa weeyaan xaqaa la eegaya dadkeennu ma yaqaana waxa la yidhaahdo xaqu difaacda tuug baa ku soo weeraraya waxbaa la yeelaya halkaa dhig bay kuleyn haddii kale adaa daqran haddii kale isagun baanu dilaynaa tuuggii baabaan laga a markuu taa arkayo dee wuxuu isleeyahy dhan waliba waa kuu faa'ido ama alaabtaad qaadan ama wixii lagu yeeleeyaba waa lagu xaqi tuuggiiba isagaa joogsanayaba laakiin kolkuu ogyaha waxaa la gaadhsiiyaa inuu hadur yahay dee magaaladiisuu gelaya yacadu lfax kamaa yacadu lfaxl faxligu waa qoodha wuxuu u sheegayaa dee awrku qooqani ee micida weyni uu ka raabsi weyn yahay dee qaalinkaan miciduba usoo bixin ama aan qooqanayn awrka qoodha ah ee qooqani cidda oo afka la helo waa nin libaax qaniinoo kale markaa halkaasuu ka wadaa marka xaqu difaac waa inay ku xisaabtamaan qabaa'ilku oo diinta ilaahay eergeliya iyo maamulka iyo maxkamadaha labaduba oo marka kiiskaasi caddaado qofna inuu daalin ahaa qofna madluum ahaa u isdifaacayay waa in xaqu difaac loo tixgeliyaa ee aan la odhan inuu iska sawasaweeyo undee iska sawasaweeyo وعan abi hurayraةa radia allahu canhu qaala qaala abulqasim nebi maxamed wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam abulqasim waa rasuulka ilaahay waa kunyadiisa inankiisii qaasim la odhan jira loogu magac bixiyey kunya la ydhaha alsmu wاlkunyatu wاllaqab af carbeedku saddexdaasuu leeya isla magacyowna magac iyo naanays iyo kunyo kunyadu markaa maa tusudira biabin aw ummin waa erey ab iyo umma uu u horeeya umu fulaan abu fulaan ma lihin inagu kaa laakiin magaca iyo naanaystun baynu leenahay luqa alcarabiyana ammaan bay tahayoo marka qofkaa loo isticmaalo ab iyo um abu fulaan ama umu fulaan waa erey lagu ammaanaba marka abulqasim rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi low anna mra'an haddii qof iطalaca calayka uu halkaa kaa soo eego bikayri idnin adigoon u fasixin hadduu daaqadda iyo albaabkiiyo meel daloosho guriga kaa soo eego faxadaftahu aada ku finiinto bixashaatin quruurux aada ku finiinto fafaqa'ta caynah ishiisa aada soo fujiso lam yakun calayka junaax wax dembiyahoo kaa saarani ma jiro وفي لفظ لأحمد والنسائي والصحاح وابن حبان لفظ كلا صحيح وحو ليه فلا دية له مقملها كائشة لغا سوري ولا قصاص قصاص لما جرت إشي وائل ظالمة دوي إشي وائل وحد المية يسي حديث كان وحو إن تسنى يا قفكو هديو أجمع حارانا إشي سكو يا meelaan laga ogolayn oo cawro ah oo guri iyo meel dad fadhiyaanoo aanay ogolayn inuu eego hadduu eego oo dabeetana sidaa wax ku gaadhaan ama albaab ha lagu soo xidho ama daaqad ha lagu soo xidho ama dhagax ha lagu soo tuuro ama mudax ha laga geliyo magna ma laha qisaasna ma leh leanna akhlaaq xumadiisa deerkay gaadha waad arkaysa ishanina waa il daalimadahoo meelaan laga ogolayn ayay eegtay sidaas marka saasuu nebigu uhi haddii qofu sidaa kugu sameeyo meel kaa soo eego oo dabeetana aada finiinto oo ishiiba fujiso ama dhaawac gaarsiiso xaqu difaac buu qofkan isticmaalayo xaq buu lahaa cawradiisa wixii soo weerara macnaha isaga iyo inuu weerar inuu difaaci karo waxa markaa xadiidka aynu ka faa'iidaysanayna qofku guri dhexdii iyo dad meel ku jira inaanu eegin hadday doonayaan xumaanba ha samaynayaani si kale inuu uga wareego oo guri dhexdii kol hadday tahay inaanu halkaa waxaana ciyaalku khaawisaada u yaqaanaa af malaa nin weyn maahe inaanu taa samaynin wey sawaءn kaana min makaanin caalin kalminda aw ilbayt اlmushrif wanaxwihina meel sare waa inaanu ka soo egin xataa fooq sare intuu dhisto hadduu daaqadooda kuwa baytilmeeyada ku maydhanaya kasoo eego waa noocaas oo kalea xaraama sidoo kale waxaa sunnaa markuu qofku albaabka garaacuu leeyahy waa hebela iga fura dhinaca inuu isaga taago laakiin isagoo albaabka sidaa wejiga ugu soo haya marka la furaba ilaa daakhilka hadduu eego waa nooc cidag daraa ee adaabta nebigu wuxuu ka dhigay in dhinac la ysaga taago albaabka waaya waa arrin aan bannaanayn ficil xaaraanaba ishani ku dhacda haddii haddaba dadku ay isbasrin waayaan oo gurigii loo fasaxay qof intuu soo galo cawro ishiisu ay ku dhacdo dee kuwanisa sii basrin waayey ayaa edabdarrada leh qofkiina soo daayey gudaha u soo daayey isaga laftiisuna taa inuu ka feejignaado marka horeba way habboon tahay yadullu calaa jawaazi ramyi naadir qibla lindaar waxaa kaloo dhacday nebigu gurigiisa isagoo ku jira mid baaba soo eegayba mudaca buu qaatay oo wuu u gabaday si uusha uga rido dabeedna meeshii buu ka qaaday nasiib wanaag iyadoona weli nebigu ku dhagaroobin oo mudacii aanu ka taagin ayuu ishii meesha ka qaaday ninkaas kaasina waaba waabay sugnaatay adaabta islaamiga halkaasay maraysa basaasidna dee lamaba ogolaba iyo dhagaystayaan inuu qofkii kusoo xaadiro dabeetana bal waxa isleeyihiin iyo waxa ay samaynayaan iyo waxaa waxaa kasii xaaraantinimo badanba in kabarad lagu rakibo ama aalad nidaamkan mukhaabaraadka gaalada ay isticmaalaan kabaradii gidaadka guryaha dadka loogu rakibo soo gudbinaysa muuqaalkooda iyo hadaladooda ama rikoord garaynaysa waa waxaa iminka dadkii jaaliyadihii muslimiinta ah ee dabadda ku noola taase iminka khadyaan maraykanka oo kale khadyaan baa laisla taagan yahay waxay leeyihin dee irhaab baa idin dhex fadhiye waxaanu ku rakibanaynaa masaajidada kabarado soo booliska usoo gudbiya waxaa meesha ku haysaan waar hanagu rakibina ee ilaahay un baanu ku caabudaynaa naga daaya iyo idinka dayn mayna waada isku haysa marka shacbigii laftigoodii in badan oo intooda badan dadka muslimiintaha bay la safan yihiinoo dee waa dad si uun kolka loo eego mustaqbal ka yar fikiraya marka waxay leeyihiin war kuwa muslimiinta haddii loogu rakibo soo innagana hadhow laynoogu rakibi maayo kuwa muslimiinta haddii dawladdu la soo kacdo oo kabaradaa guriga dhexdiisa iyo meesha ka shakiyaan iyo masaajka ay ugu isticmaalaan soo innagana laynoogu isticmaali maayo qaanuunkii ahaa nidaamka inaan guriga gudihiisa qof lagu taaban karin ilaa maxkamadi fasaxdo soo meel lagaga dhici maayo inaga joojiya marka halkaasaa waa waxyaabaha la isku haystay ka mid tahay waaya cumar ibnu khadaab radia allahu canh camru bnu lcaas asxaabigii la odhan jiray masar ka madax ahaa ayuu waraaq u qoray oo hoos imanaya cumar waxa u uhi salaamu calayk balaqanii ana khaalijata bna xudaafata banaa qurfa laqad araada an yaطalica calaa cawraati jiraanihi faida ataaka kitaabi hada fahdimha in sha allahu tacala wasalaam war waxaa isoo gaadhay buuhi in ninka la idhaha khaalijatu bnu xudaaf fooq dheer uu dhistay dadka hareeraha ka xiga xaafadahoodana uu dusha ka soo eego marka qoraalkaygaasi ku soo gaadho cimaaradda ka dumi ninka ah dadka hala sinmo marka taa qudhigeedu waa nidaamka dawladaha hoose iyo anshaxa islaamiga ah ay tahay in ay ku xisaabtamaan oo haddii cimaaraddii kor loo dhisayo dee guryihii ka hooseeye kharashkooda ha bixiyo oo ha u asturo xamaamada iyo kofar ha u sameeyo ha u daboolo kan cimaaradda kor ula dhaafo wuxuu leeya waryaanaheen war kor baan idin dhaafe waa intoon daaqadaa wax laga soo eegaa ciyaal iyo dumar iyo waxee anigaa idinku deeqaya suuliyada iska astura iyo meeshii cawra ka muuqanay inaan laga eeginba wey وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu go-aamiyey xukumay أنa حفظ الxawaaئج beeraha ilaalintoodu biالنahaari maalintii la ilaaliyaa عalىa أhliha ehelkeeday saaranta ninka beertali maalintii ha ilaashado wa ana xifda almaashiyati xoolaha ilaalintooda bileyli habeenkii la ilaaliyaa calaa ahliha ehelkeeduu saaran yahaye ninkii xoolalaha uuna habeenkii ilaasho waan wa ana calaa ahli lmaashiyati maashiyadu waa xoolihii lugaynaye wa ana calaa ahli lmaashiya dadkii xoolaha lahaa dushooda waxa saaran oo laga magdhabayaa maa asaabat wixii ay kharibtay disho maashiyatuhum xoolahoodu bileyli habeenkii habeenkii wixii ay kharibaan xoolahoodu iyagaa lagu leeyahay rawaahu axmed walarbaca ila tirmidi wasaxaaxahu bnu xibaan wa fii isnaadihi ikhtilaaf xadiidku waa maqbuul waa la daliishan karaa qaarkoodna saxiix bay ka dhigeen qaarkoodna xasan waaya marka la isku soo xooriyo guntiisa iyo gebagabada takriijka insaanku wixii uu dilo hore aynu usoo aragno shareecaddu waxaanay wax ka odhani ma jiro dadka shareecadda u ehelkaa unba ayaan darra ku dhacdo diintooda qawalee waa diintii nolosha meel walba waxbay ka odhanaysa meel walba laba xayawaan hadday isdilaan haddii ay isdilaan bani aadam bani aadam hadduu xayawaan dilo xayawaanku hadduu dad dilo ama xoolo dilo ama wax kharaabiyo meel walba waxbay ka odhanaysa haddaba tii dadku wixii uu damaanayuu magdhabayay soo aragna neefka xoolaha ah ee mayeedhada ahi wixii uu geysto ayuu xadiidkani ka warramaya dadkii waa loo qaybiyey dadkii waa loo qaybiyey qofkii beer lihi maalintii ha ilaashado qofkii xoolo lihina habeenkii ha ilaashado taa macnaheedu waa maxay hadduu kii beerta lahaa dayaco maalintii oo u ilaalin waayo xoolihiina ay daaqaan beertii iyo tacabkii sharca ahaa mid beer roobaad iyo beer biyoodba dee beer waleh ayaa waashmaankiisii meesha ka kaxeeyo beertiisii dayacay xoolahanina xaq bay ulahayeen maalintii inay daaqaan marka xoolihii ciddii lahayd waxba laguma leh neefkiina lama xidhan karo taas waa kaa haddii laakiin neefkani habeenkii uu dhaco ama xoolihiioo lumay ay habeenkii beerihii u daataan ay daaqaan dabcan waxa ay daaqayaana waa wax in laga ilaaliya ay dow ahayd saricii la beeriya waxaa laakiin cawskii dee maaha hadduu beer fara weyn buu ooto oo mus u sameeyo xoolihiibaa daaqay intay beertii u daateen dee waxoodiibuu ootay kolka hore kolka hore ayuu xoolaha waxoodii ootay isagu isagaa daalin ahaa ee waxa weeye wax tacabgalay hadhuurkii arabakidii khudradii wixii bay daaqeen marka ninkii xoolaha lahaa baa la leeyahay habeenkii maxaad u ilaashan weyda waxaa xoolahaga maxaad u xarayn weyda ya isagii baa laga magdhamaya marka xadiidkaas sidaas wey alxawaaid xaaidku waa dayrka marka meel dayran oo beer ah dadka leh maalintii ha ilaashadeen maashiyaduna waa xoolihii soconaya abuucayneynkii noolaa ehelkeedu ha ilaashado habeenkii haddii habeenkii uu wax kharaabiyo wixii ay kharaabiyeen waa lagu leeyahay xadiidku saasuu ina tilma inoo tilmaamaya basaatiintii iyo beerihii goorta la magdhaba iyo goorta kale waa qisadii qur-aanku ka warramayay nebi daawuud iyo nebi sulaymaan inay garsoor ka noqdeen midhiba mar id nafashat fiihi hanamu lqowm beer baa adhi soo galuu daaqay nebi daawuud calayhi salaam baa loo soo ashkatoodayoo wuxuu ihi dee kol haddii beertii ay finish noqotay dee waar beerlow adhiga qaado beerlow adhiga qaada buu ilaan kan isagaa gaboodfanka sameeyey adhigiisii ceshan waaye nebi sulaymaan bay dadkii soo mareenoo waxay idhahaan aabba caynkaasu go-aamiyey bal ka war mee ku noqoshay leedahay meeshan waxaa idinka furan racsaan ila racsaanka mar quraa sharciga la ogol yahay oo marka uu ka hore sharciga khilaafo ka hore hadduu sharciga ku taagan yahay maya ma leh nebi sulaymaan dib u eegay wuxuu doonay in uu sameeyo qadaa maca albadiil xukun badiil wata qadaa aan badiil lahayn buu odaygu gaadhay garsoor aan badiil lahayn oo labadii midi wax waayey ayuu ahaa kanina wuxuu doonay qadaa aw xukmun maca albadiil xukun bedel la socdo dabeedna wuxuu yihi war ninkaagan beerta lihi laga cunay ariga hayso oo maal oo ka dhinta cuno oo intifaacso hay adigu ariga oo intifaacso anfacaad beerta ka heli lahayd ariga ka hel kii kale ee xoolaha lahaana wuxuu yihi adigu beerta maal geli oo beertii dib u beer markaad soo gaadhsiiso halkii adhigu uu ku cunay la kala wareega halkii adhigu uu cunay markii ay marayso marayso ama ha ahaato meel biqila ama iyada oo dee naaskiiba uu ka laalaado ha ahaato halkii adhigu markii uu cunay ay marayso halkaas soo gaadhsiiyo beerta ninkii dee intii in leegu sameebu waayahay waa kiibaa beertii dabeedna falay oo saasoo markaasaa dabeedna lala kala wareegaya kana beertiisii qaadanaya kana arigiisii qaata ilaahay wuxuu uhi fafahamnaaha sulaymaan sulaymaan baanu qisadaa fahamsiinay xukunku waa arrin mawaahida oo dadku isku mid maaha xagga istidlaalka iyo fiqiga qadaaga ragga caanka ku ahaa waxaa ka mid ahaa asxaab cali bn abi aalib radia allahu canh ilaa maahmaah lagu bixiyey odhanaysa qadiyatun laa abalxasan laha marka had iyo jeer arrin la maarayn waayo waxaa la odhan jiray waktigii selafka wartani waa qadiyad oo wallaahi calina ku adkaanaysa qadiyatun laa abalxasan laha waa qadiyad aan cali haysanin haddii cali qadiyadani garta ina saweynaa loo geeyaa miya ayaa loo geysan jiray miya soomaalida halkooda caliga odaygaasay geliyeen ha ayaa loo geysan jiray bayda marka qadiyatun laa abalxasan lahaa waa qadiyad oo aan cali haysanin qadiyaddani hadday cali haysan lahayd si unba u furdaamin lahaa marka ilahay wuxu uhi fafahamnaaha sulaymaan nebi sulaymaan baa labada nebi fahmay marka halkaa waxaad ka arkaysaa masaa'ilka lagala baxayay ka mid tahay ka yar iyo ka weyn ka yar wuu cilmi badan karaa wuu faham badan karaa waladkiiyo waalidka marka waalidki inuu xaqiro waladkiisa ma aha fahamka iyo cilmi dheeraanta uu la yimaado waladku waalidkay ammaanunta sidaa darteed baa tartan uu nebigu asxaabta ka qaaday baa wuxuu ku yidhi waryaaleen ma taqaanin geedka qofka muuminkaa la mida dhirta ilaahay afkaa la iswada saaro war waa jiica war waa maraaga war waa galoolka war wax badan baa la daldalay fawaqaca annaasu fii shajari lbawaadi dadku dhirtii baadiyahoo dhan bay faalleeyeen markaasaa khabiir ku ahaa reer miyiga inoo weydiiya aan koobka qaadneen qolo waliba waxba cabdillaahi ibnu cumar baa wuxuu yihi markiiba qalbigayga waxa kusoo dhacay geedkaasi inuu iyo geedaan nagaba fogeyn halka aanu fadhino waa geedka nakhalka la idhaaho geed timireedka laakiin markaasaa raggii u eegay wax isweydiinaya waxaan ku arkay buu ihi dee akaabirtii ajiladii oo abubakar iyo aabihii cumar iyo khulafadii iyo raggii jannada loogu bushay markaasaan iska xishooday asaa wallahi kuwan ishoodaaba kula tegi waan iska aamusay aabihii markii dambuu nebigu furay kolkaasuu uhi geedka qofka mu'minkaa la mid ihi waa nakhiilka dhinacu kala mid yahayna waxa weeye qofka mu'minkaahi wuu wada udgoon yahay oo wuu wada macaan yahay oo waslad la tuuro ma leh haddaad akhlaaqdiisa waxtarkiisa arrinkiisa adduunkiisa waa qof wada khayr ah marka geedkuna guntiisa baarkiisa dhuuxiisa xididadiisa gaskiisa wax walba oo la isticmaalo waxbaa laga sameeya ragga yaqaanaa halxidhaanisaas waxaan uga socdaa inankii cumar buu u sheego o wuxuu idhi aabba aniga markiiba qalbigayga waxa kusoo dhacay inuu geelkaa yahay laakiin waan ka baqday inaan sheego wallaahi aabba geela cascas waxa iiga fiicnaan lahaa buui inaad sheegto oo koobkaa xaafadeennu ay qaado markaas aabba iga fiicnaan lahaaye maxaad uga xishootay buuhi aabba maad ku yeedhi marka adigu almuhim qofka yar ee ubadka ah ama waladka ah hadduu wanaag soo kordhiyo waalidkii ammaan u tahay inuu waalidku bushkareeyo cadaadiyo maaha waxa xukunkaasi markaa halkaasu ka yimid oo qisada waxaa inoo geeyey dee dhacdo horaaday ahayd oo qur-aanku marka dee ka warramay maashiyada iyo arrinkeeduna waa caynka waaya waxase dee baabkan mid waliba marka fiqi ahaan la sharxo wax badan baa laga baab itlaafi lbahaa-im wa damaaniha waxyaabaha mayeedhadu ay dilayso dad iyo duunyo iyo goormaa la magdhabaya ayaa baab ay fuqahadu u dhigtaan waktiga la magdhabayo waa inaanu la soconin qofkii lahaa qofkii lahaa xoolaha hadduu wado oo ama hogaaminayo ama dabada ka wado beertay daaqdana waa lagu leeyahay walow maalinba ha ahaatee qofkay dishana waa lagu leeyahay marka waa la isku yeeshaa lannu tacadi buu sameeyey oo markaanuu xadiidku leeyahay xadiidkii saxiixa walcajmaau jubaaru neefka xoolahay wuxuu dilaawa hadur marka uu leeyahy waa markaan qofku la socon laakiin maaligii hadduu ama raakib yahay ama saa'iq yahay ama qaa'id yahay oo kii lahaa dabada uu ka wado ama dusha ka fuushan yahay ama uu hogaaminayo wixii ay disho waa lagu leeyahay ha ku khaldanay waxaa kaloo lagu yeelanayaa neefkani dad iyo dunya wixii uu khalaabiyo hadduu neef mufsida ahaa oo lagu yaqaanay dadcun buu ahaa beeruhu daaqaa waxa uu waa la isu sheego waa la yaqaanaa dadkii buu ka qabsan waayey waa lagu yeelanayaa leannahu tacadda xadgudub buu sameeyey inuu waxaan mar haddii lagu og yahay inuu ummadda ka xidhaada marka shuruudaha la socdo arrinta sharax dheer ayay u baahan tahay iyo baxdi fiqiga waaya waxaa kaloo halkan uu kaga hadlayaa waxa badan buu leeyahay sabankeennan qoraagu isagoo ka mid ahaa culimada sacuudiga in xoolihii un waddada ay soo gelayaan dabeedna gaadiidkii uu jiirayo marka taa qudhigeeda habeen iyo maalin baynu kala qaadi karnaayo xoolihii laamida iska soo gelaya habeenkii iyaga haddii gaari jirana waxba laguma leh haddii ay gaadiidkii dadka ku qalibaanna ciddii ku dhimatay waa lagu leeyahay laakiin hadduu neefka xoolaha ay maalin soo galo waddada iyo darawalka jiira ayaa isu qabaa iyada qudhigeeda halkana looga qiyaasanayaa buu leeyahay waay wacan mucaadi bnu jabalin radia allahu canhu fii rajulin aslama nin islaamay qisadii uma tahawada dabeetana yuhuudoobay intuu islaamay u haddana yuhuudda ku biiray qaala markaa mucaad binu jabal waxa uu yidhi oo xalaashii xaaraanta iyo fiqiga islaamiga aada u kala yaqaana wuxuu ihi laa ajlisu fadhiisan maayo dad yahow xataa yuqtala jeer oo kan la dilo qadaau llahi warasuuluh warasuulih qadaau llahi warasuulihi wa qadaau rasuulihi bay ka dhiganta waa xukunkii ilaahay iyo rasuulka sidaas ee aniga iguma koobna fa amara bihi amar buu ku bixiyey faqutila waa la dilay mucaad isagoo laga tala qaadanayaa buu yimi nin yahuudi oo lahayo oo islaamkii ka noqday nin islaamkii ka noqday ridooday wuxuu uhi murtadkan dee maxaa ka haysataa ilaahay rasuulkiisu waxaa xukumeen in la khaarajiyo dila riwaayo kale waxay wa fii riwaayati liabi daawuda wa kaana wuxuu ahaa qad istutiiba tawbad baa laga doonay ninkan qad istutiiba tawbad baa laga doonay qabla daalika inta aan la dilin ka hor tawbad baa la weydiiyey marka xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa murtadka in loo bandhigayo tawbadda ilaahay oo la leeyahay war janis baad haysataaye maxkamadda marka la hor keeno ashahaado dib u tawbad keeno hadduu toobadkana la iska sii dayo walow dhowr jeerba ha noqo noqotee laakiin hadduu diiduu yidha ayay sheegayaan maya lagama yaabo meeshani waa mabaadi xorriya diin diinta abaa jirta idinkuna muslimkiinahay sade ana kristankan ku biiray iyo hay-adaheeda iyo waxeeda iyo yahuudiyadda de maxaan islaam waa dimuqraadiyad iyo xorriyad xagga diinta ah qoortaa maqas loo sulaya laga qoortaa loo dheeraya وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدك أحاديثي سيبين مرينا إن أنا حرية دين تعالى هاي مرتد وأنا إسلام كبح كلا wuxuu nabigu uhi man badla diinahu qofka diintiisii dooriye islaamka ka baxa faqtuluuhu dila warkaasi waa cadya ilaahay buu caayay rasuulkuu caayay malaa'igtuu caayay ooriyihii rasuulkuu caayay nebi maxamed buu caayay maxkamadaa lasoo joojinaya marka hadduu toobadkeena waa la iska dayn qaadigu wixii kale uu gartay edbin ah masale hadduu dhowr jeer ku noonoodo kale oo goor walba uu toobad keenayo edbin baa loo samayn karaa oo qofka xadibaya ku waajibna dad waxaa jirta xadda iyo xeer ciqaabeedka uu ka dhaco oo laakiin markuu dee caadaysta iyo noqdo edbin waa la ogol yahay in la edbiyo edbintaasoo kollay noqonayso dee xabsi iyo wixii lamida waaya xadiidkaasina murtadka dilkiisii buu sheegay وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعmى nin indhalaawo ah indhoole iyo indhalaawe eraygu iyamuu sax ku yahay innagu maxaynu idhahnaa indhoole dee indhoole indhuu leeyahay wey indhoole indhihii baa u jira wey ila indhoole indhihii buu leeyahay laakiin indhalaawe ayay sax ku tahay oo indhihii buu laayahay eraygu dee nafyi iyo isbaat waanu kala baxaay lakin waxaa la odhan karaa min xayu tafaa'ul dadku waxay ugu bixiyeen indhoole macnaha iyagoo u tafaa'ulaya in indhihiisii ilaahay usoo celiyo ama uu indhala yahay ka mildhaawaya ayaa indhoole loogu bixiyey sida had iyo jeer qofka bukaanka waaa loo waxaa la yidhahdaa tafaa'ul daraaddeed madbuub madbuub waa mid la daaweeyey wey waana bukaan waxaa loo rajaynaya inuu dawo helo waa cilatu tasmiyaha nin indhalaawo ah kaanat lahu umu waladin addoon buu lahaa uu ka ilmo dhalo tashtumu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa caayi jirtay wa taqacu fiihi ay fii cirdih wa sharafih nebigay ku dhici jirtay way ku aflagaadoon jirtay taqacu fiihi waxay sheegaysaa cirdigiisa iyo sharaftiisay ku dhici jirtay duri jirtay fayanhaaha wuu diidi jiray nahoy iska daa nahoy rasuulkan ilaahay oo caayisa jooji falaa tantahi may dayn jirin way daldali jirteen un caydeeda iyo qurunqaraarhkeeda falamaa kaana daata laylatin habeen habeenada ka mida baa yimi akhada wuxuu qaatay almiqwala toori ama golxab ayuu qaatay casan fiiha sinaanun daqiiq ama murjin iyo waranba dheh waran buu qaatay markaasuu dabeedna ku ruqaansaday fajacalahu fii baطniha calooshinbuu kaga qotamiyey faqatalahaa waa khaarajiyey fabalaqa dalika الnabiy arrinkii baa nebiga gaadhay war maxaad amarta ku dirsay in balaawe faqaala wuxuu ihi alaa wuu dee wuu sheegay oo wuxuu ihi dee way ku caayi jirtay un arrinkaas marka arrintiina dee dabcan way caddaato oo markii dee cid la weydiiyey waxaa caddaatay inay dee murtadadahay faqaala nebigu wuxuu ihi alaa war soo jeesta oo ish hadduu waxaa markhaati ka ahaataan ana damaha dhiiggeedu haduru hadar inuu dhiiggeedu hadur yahay habartaa nebiga ilaahay cayday ee murtadada ah qaar kuweennan yaa waran u dee caloosha ka gelinba waa kaas bal kuweennan yaa u dhawaan waa nin reer hebele waaya sharci baan ogay iyo diin ilaahay baan uhinaastiya waxaa adaa isu qabee noo soo joogso weeye aan ku dilanay marka xadiidkaas wuxuu tilmaamaya cayda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in aan cidnaba laga cadfii karin xataa culimadu waxay qabaan hadduu toobad keeno tawbadda ilaahay iyo way kala duwan yihin maanaa cayda ilahay la caayata rasuulkaa kasii khatarsan waayo waa qadaf iyo wax nebi maxamed godob laga galay weeye marka qofku hadduu toobad keeno xaqii ilaahay wahaa laakiin kee nebiga ayaa uga qaadaya nebigiina wuu dhintaye marka lamama daynayo waxaad aada u akridaa kitaab lix mujalada baa jiro la ydhaha ashifa fi xuquuqi lmustafa liqaadi ciyaad in badan imaam النawwi صaxiixa muslimka markuu maray kama qaala qaadiciyaad fi shifa waxa weeyaan waa intaa wuxuu kaga hadlaya xuquuqda mustafa nabi maxamed xuquuqdiisa oo kitaab weyn oo ilaa marka la sharxo dee dhowr iyo toban mujallada waa dembikeedu waa hadur saasuu nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laakiin marka dee aynu marar badan soo xusnay waxa weeye ha diinta ilaahay waa loo hinaasaya murtadka waa in dawlad iyo shacbiba shaqo laga qabto laakiin fitankana waa in la ilaaliyo inaanu wixii ka darin oo fitankii aanu ka darin ee qofkani tallaabada uu qaadayo